habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegeystayaal waa fiidnimo jimcaha bisha disembarna waa afar iyo labaatan sanadkuna waa laba kun iyo kow iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali dot com caawa iyo dunida waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray qodobada aan caawo idiin hayna dhegaystayaal ah waxaa ka mida boosaaso oo deggan iyo baaxadda dhibaatada dhacday oo faahfaahin cusub ay ka soo baxayso huwiya wuxuu nagu soo dhacay subaxnimo oo markaas ay tahay adiga lixdii ilaa iyo dhoor ilaa iyo soddon iyo dhowr daqiiqa meelahaas markay ahayd aa huwiyaha nagu soo dhacay wuxuuna ku soo dhacay albaabkeeni hortiisa markuu soo dhacay waxaa ku naf waayey gabar laba wiil iyo gabara abtu ahay iyo wiil walaalkey oo iga weelaa ku naf baxay
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan sida loo sixi karayo habka socodka doorashada dii ay noqoto qolo laba soo tur saddex soo tur ay noqoto jiitankaa sii dheeraanay marka waxaan qabaa in doorashada dadejinteeda ay noqoto mid maalin wada dhacdo haddii koonfur galbeed ka dhacayso wayna ka dhacdaa mataqaanaa puntland wax aan la aqoon xilli ay bilaamayan waa wax aan la aqoon xilli ay dhammaanayaan aniga waxaan aaminsanahay horena aan u sheegay ilaa juun julaay inay doorashadan gaaraysa haddii sidaan ay usii jiitanto
qodobadaasi iyo qaar kale ayaan idinaynaa hase yeeshee waxaa ka soo horrayn doona warkii dunida dhowr musharax oo baarlamanka libiya ayaa waxa ay ku baaqeen dibadbaxyo dalkaasi oo dhan ka dhaca oo loogu soo horjeedo joojinta doorashada madaxtinimada ee la sugayey jimcihii taasi oo dhabarjab ku ah rajadii laga qabay soo afjaridda qalalaasaha toban sanno ka socday waddankaasi ee saliidda qaniga ku ah inkastoo aanay caddayn ilaa iyo heerka ay gaarsiisan tahay dadka liibyaanka inay si guud ay u muujinayaan baaqaasi ayaa waxaa hoosta uu ka xariiqayaa khataraha ku imaan karayo xasiloonida jilacsan ee waddankaasi qaniga ku ah saliidda oo gabaad u ah maleeshooyinka ay weli kala qaybsan yihiin bariga iyo galbeedka guddiga doorashada libiya ayaa soo jeedayay afar iyo labaatanka janaayo inay noqoto wakhtiga doorashada madaxweynaha taasoo ay ku xigto doorashada baarlamaanka shan iyo tobanka februari balse ma jiro wakhti si rasmia loogu heshiiyey kooxaha isku haya dalkaasi dalal badan oo reer galbeed ah ayaa waxaa caro ay ka muujiyeen in calooshooda u shaqaystayaal ruusha oo u shaqeeya koox lagu murusan yahay oo la yidhaahdo wagner ay bilaabeen in ay geeyaan dagaalyahaaniin dalkaasi maali iyagoo oo ku eedeeya moscow in taageero agaba ay siiso dagaalyahaniinta dalalkaasi quwadaha waaweyn ayaa waxa ay ku lug leeyihiin dagaalka ka dhanka fallaagada maali dalalkaasi oo ay ku jiraan canada germany france iyo u k dalalkaasi ayaa si xoog loo cambaareeyey geynta calooshooda u shaqaystayaal ciidda dalkaasi maali dagaalyahaniintaasi geyntooda maali ayaa bilaabatay kadib bilo dignin ah oo loo jeedinayay xukuumadda bamako isbaahisiga sacuudiga uu hogaamiyo ee dagaalka ka wada dalkaasi yemen ayaa sheegay in ay duqeyno cirka ah ay ka geysteen xero milatari oo ku taala magaalada caasimadda ee sanca isbaahisiga sacuudiga ayaa waxa uu sheegay in weeraradaasi ay la beegsadeen xuutiyiinta xulufada laah iiraan isbaahisiga ayaa waxa ay sheegeen inay burburiyeen toddoba baqaar oo ay yiileen dawladaha aan cido wadin iyo baqaar hub uu ku jiray tv-ga sacuudiga ayaa sheegay intaasi ay jawaab u tahay diyaarad droon ah oo ka soo duushay waqooyiga yemen kuna sii jeeda gobolka jisan ee badda cas ee dalkaasi sacuudi arabiya warkiina waa naga intaas xaaladda magaalada boosaaso ee puntland ayaa maanta degan kadib maalmo dagaal qaraaray uu ka socday halkaasi dadka qaar ayaa waxa ay ku soo laabanayaan guryahooda hase yeeshee waxaa dhinaca kale soo baxaya dhibaatada shacabka soo gaartay iyo inta ilaeg tahay warbixintan waxaa noo soo dirtay faadumo yaasiin jaamac
magaalada boosaaso waxaa laga dareemayaa deganaan iyo nabadgelyo gaar ahaan xaafadaha suweyto ridwaan biyo kulule iyo kaamamka barakacayaasha oo ahaa meelihii uu sida gaarka ah u saameeyey dagaalku dhibaataduna ay ka soo gaartay rasaastii ay isku ridayeen dhinacyadii dagaalamay waxaana jira qoysas badan oo maantay oo jimco ah dib ugu soo laabtay guryahooda kuwaas oo isugu jira dadka deegaanka barakacayaal iyo qaxooti qoysaska qaarkood waxa ay la daalaadhacayaan murugo maxamed siciid siidow afar ka mida qoyskiisa waa ay geeriyoodeen saddex kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii hoobiya uu ku soo dhacay gurigooda oo ku yaala xaafadda biyo kulule ee magaalada boosaaso magaceyga waa maxamed siciid siidow hubiya wuxuu nagu soo dhacay subaxnimo oo markaas ay tahay adiga lixdii ilaa dhowr ilaa soddon iyo dhowr daqiiqa meelahaas markay ahayd hooyaha nagu soo dhacay wuxuuna ku soo dhacay albaabkeeni hortiisa markuu soo dhacay waxaa ku naf waayey gabar laba wiil iyo gabara abti u ahay iyo wiil walaalkey oo iga weynaa ku naf baxay iyo macalinka markaas isaga nasaacida dhinaceena joogay markuu naga tago xagga masaajidka salmaan uu aaday masaajidka nagu dhowo salmaan xagga beerta markuu aado isagana wuxuu kusoo dhacay dhinaciisa markaas isagana meeshu ku naf waayey kulley waxaa kusii dhaawacmay gabar ibno kaleo gabdho saddex gabdho oo ana abti a u ahay gabdhaha dhaawaca hadeer qeyb weliba waxaa jirta dariskeenna qofka derbigooda dadku ku dhaca iyagana sidoo kale waa dhaawac baa gaaray oo halis aad iyagana sidoo kale qardhaha loo sii qaaday oo dariska iyadana gabdhaheeda iyo wiilasha intaba dhaawaca ka gaaray koley had iyadana qardhe u qaaday markaaseeto oo anagas leh maba filanayninba anaga maahan anaga ciidan iyo waxaas aniyi mawaaynihir waayo anaga me dad iska wada sheekeynayno iska qoslaaya ahayn markaas oo bannaanka wada taagan laakiin xabadaha markaas dhagaha ka maqlayni subaxeed markaas waa soo wada kacnay bannaanka wada taagneen waxaan ka wada helnay maya subaxdii ugu dambeysa ma ahayn waxay ahayd maalinta arbacaday ahayd qoysaska barakacayaasha qaarkood ayaa markii ay dib ugu soo laabteen xaafadahooda waxa ay la kulmeen guryihii ay ku noolaayeen oo gubtay qaar la qaatay hantidii u tiil waxaana jira qoysas guryahoodii u geli waayey gumaca rasaasta hoobiyaha raxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cabdinaasir cismaan yuusuf waxaan ku sugnahay xaafadda biyo kulule ee magaalada boosaaso oo ahayd xaafadii lagu dagaalamayey oo waxaa tiriefyadii dagaalku ay soo galeen waxaana ku soo dhacay hubabkii waaweynaa ee loogu soo jawaabayay jiibabkii loogu soo jawaabayay tiriefyadii taagna xaafadaasi hoobiyaha guriga hadda guriga hortiisa noogu taagan oo aan weli qarxin waa hoobiyo weyn guriga iridiisa hore ee ganjeelka hortiisa ayuu ku taagan yahay marka wax hoobiyaha ama naga saara ama naga qarxiya oo naga soo gaara u baahannahay maxaa sababay gurigiina hortiisa in hoobiyuhu yimaado waxaa sababay tiraafyadii dowladda ee ayaa yaalay marka hubkii loogu soo jawaabayey ayay ahaayeen magaca waa maxamed cali maxamed xaashi ku nool xaafadda sweyta wallahi noloshii hore hadda waadhaan dadka waa soo laabanayaan laakiin burbur ba'an baa magaalada ka jira labada ciidan waa la kala qaaday saamin ismaaciil waxaan ka barakacnay xaafadaha madaxtooyada agteeda ah waa gartay hadda kabalaan baanu kaga cararay guriga saddex ilmood yar baan gacanta ka qabsaday iminkana wax usoo doon baan is idhi wixii oo la baranbaarsadeen waa nimid roof iyo balanbal badan baanu aragnay waxaan ahay nimcaan yuusuf faarax waxa weeye dadka waxaanu nahay qaxootiyada ah oo magaalada ku soo qaxay oo buushashka iyo kartoonada degan hoobiyaa ku dhacay hadda gurigaan hadda hoobiyaa ku dhacay lix qof yaa ku dhaawacantay siddeed qof baana ku jiray aagaarkan oo dhanna waxa weye buushashka way wada gubteen kaas hadda wuu gubtay ku kale wuu gubtay mid kale oo naga sheegay waan gaari karlaana wuu gubtay dadka qaxootiga oo yonis aar u diwaan gashan baan nahay dadkaasi way baabaceen wixii kalena kaantaroolkay ku baktiyayaan oo biyalaan iyo baadlaan ay ku baktiyayaan waxaa jira fariimo ay dirayaan waxgaradka iyo aqoon-yahanadu kuwaasoo ku wajahan in colaadda lasoo afjaro islamarkaasna loo gurmado dadkii ka barakacay gudaha magaalada boosaaso ee aan awoodin inay dib u soo laabtaan boosaaso nabad bay u baahan tahay waa hooyadii ummadda soomaaliyeed aniga injineer saciid maxamed museebaa la yidhaahdaa oo dadkaasi lagama maarmaano in hoygoodii lagu soo cesho oo weliba ma awood karaan maanta inay ku soo noqdaan dadka qaybtood kuma awood karaan awoodaan uma leh laakiin sidii xilla isaga saari lahaa soo celintooda quudintooda horraysa maanta baahi baa haysa way u dhiman karaan caawa way u dhiman karaan laakiin waxa muhiimaddu tahay boosaasay la nabdayo oo dadka hoygoodii lagu soo cesho oo weliba waajibku wuxuu ka saaran yahay xukuumadda iyo dadka islaamka bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa mursal aadan cali waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool boosaaso dad danyara oo shacaba oo maato ah oo aad u jilicsan ayaa arrintaas cawaaqibka ugu weyn iyo dhibaatada ugu weyn ay ku dhacday dadkaasi waxay daadsan yihiin magaalada bannaankeeda kontaroolada ilaa tuulooyinka laag ilaa iyo wixii waxa weeyaan kontaroolka ee kontaroolkii hore intaasoo dhan waxa laysku haysto waa wax yaroo fudud oo la xallin karo oo iyada oo aan dhibaato dhicin la xallin karo waxaan u dirayaa inay isu soo dhowaadaan isu tanaasulaan nimanka isimada ah oo waxa weeyaan dowladnimada puntland iyo dowladnimada waddankaanba ay ku taagan tahayna waxaan leeyahay war puntland mar walba oo khalkhal ka dhaco idinkaa badbaadin jiray maantana halkiiba joogi bay- bay- bay taagan tahay puntland badbaadiya هذا الحرب الحرب في اليمن انتم شايفين كيف الحرب في اليمن هنا ما هو حرب هو يعني شويه مشاكل كذا بسيطه زي عرس عندنا باليمن بس واحنا جالسين شايفين لما نطلب الله والدنيا هاربين الناس قمعين هاربوا واحنا صامدون صامدون صمود الجبال xaafadaha sida aadka ah loogu dagaalamay ayaa waxaa go'ay korontada biyaha iyadoo waddooyinka qaarkoodna ay ka muuqdaan dhufaysyadii iyo dhagxaantii lagu jaray waddooyinka hase ahaatee waxaa lagu guulaystay in la kala qaado ciidamada isu socodka dadka iyo gaadiidkuna ay dib u bilowdaan kadib markii isimada culimada iyo waxgaradku ay bilaabeen waan waan nabadeed taasoo dhinacyada dagaalamay ay aqbaleen faadime yaasin jaamac v o a boosaaso
habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay khilaafka asalka ku haya natiijada doorashada ee kursiga hoob lixdan iyo toddoba ee lagu doortay dhuusamareeb oo uu ku soo baxay sida la shaaciyey yaasiin cabdulaahi furi oo ah siihayaha taliyaha hay-adda nisa ayaa weli taagan guddigii xalinta khilaafaadka ee go-aanka ka gaarayna toddoba xubnood oo uu guddoomiyihii guddigaasi ka mid ahaa xilka uu ka qaaday ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble haddaba qaab nuuce ah ayaa kiiska kursigani loo maray waasidee cabashada dadka natiijadaasi diidan waryaheena v o a cabdicasiis barrow ayaa warbixinta waxa uu nooga soo diray muqdisho
wixii ka dambeeyey markii shan iyo labaatankii nofembar uu guddiga doorashooyinka dadban ee galmudug ay ku dhawaaqeen natiijada doorashada kursiga golaha shacabka ee tirsigiisu yahay hoob eber lixdan iyo toddobo lana shaaciyey inuu ku guulaystay yaasiin cabdulaahi farey oo ah siihayaha taliyaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya ayaa waxay dad badan oo ay ka mid yihiin odayaal dhaqan iyo siyaasiyiin ka mida beesha kursiga iska leh si cad u qaadaceen natiijadaas waxaana ay sheegeen in hanaanka doorashada kursigaasi loo maray uu yahay mid baalmarsan habraaca doorashooyinka dalka kadibna waxay dacwad u gudbiyeen guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka dadban ee soomaaliya nabadoon cali xasan cali oo loo yaqaano cali jeesto waxa uu ka mid yahay dadka saluugsan natiijadii doorashada kursigaasi ka soo baxday waxaana uu sheegay inuu yahay dhaqankii lahaa saxiixa kursigaas kursigan waxaa la yidhaahdaa hoob lixdan iyo toddobo wuxuuna ku astaysan yahay oo iskale beesha marooyin beesha marooyin nabadoonkeeduna aniga waaye habraaca in loo maro doorashada la qoray oo maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaruhu ay qoreenna oo la ansixiyana waxaa ku qoran kursiga ergadiisa waxaa xulaya nabadoonka iyo laba nabadoonoo lagu kabo iyo laba xubnood oo ka timaada ururada bulshada sidaas darteed nabadoonka aniga waaye guddigu waa i yaqaan maamul goboleedku waa i yaqaan waa isoo waceen waxay iga dalbadeen inaan imaado anoo u diyaargaroobana waxaa fataq soo yiri oo kusoo dhexdhacay ninka hadda boobay oo leera yaasiin farey axmed yuusuf guuleed waxa uu dhammaadkii sanadkii laba kun lix iyo toban u tartamay kursigan balse waa looga guulaystay mar kale ayuu hadda u sharaxnaa doorashadiisa waxa uu qabaa in la baal maray habraacii la dhigay taasina ay ku qasabtay inuusan tegin goobtii doorashada sidoo kalena uusan isdiiwaan gelin kursiga lixdan iyo toddobo aan qorsheynaya inaan u tartamo ee nalaga hor istaagay ee la boobay wuxuu ahaa kursi aan hadda ka hor novembar labadii kun iyo lix iyo tobankii aan u tartamay nabadoon uu ka ahaa cali xasan cali cali jeesto nabadoonka beelaha marooyin ergada xilligaas isagu uu beelaha u qeybiyey beel kasta siday u lahayd ay u qaadatay anigu marka aan ku tartamay laga guulaystay afar sano ama afar sano bar kadib aan mar kale soo diyaargaroobay aan rabay inaan u tartamo laakiin la waayey hab aan ku tartami karo oo la keenay nabadoonna looma baahna ergana looma baahna shan iyo tobankii diseembar guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee soomaaliya ayaa soo saaray qoraal ka kooban shan bog kaas oo ay ku sheegeen in habraacii loo maamulay doorashadii kursigaasi ay sax ahayd sidoo kalena oggolaaday natiijadii ka soo baxday waxa uu qoraalka guddigaasi shaaciyey in saddex oday dhaqameed oo beesha iskale kursigaasi ah ay saxiixeen nabadoon cabdulaahi geedi shadoor oo ka mid a saddexda oday dhaqameed uu guddiga soo bandhigay waxa uu v o eda u sheegay inuusan arrintan inagala hadli karin xasan maxamed maxamuud xasan laki oo ahaa guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka ee qoraalka soo saaray ayaa inoo sharaxaya dacwadan loo keenay iyo sida ay wax u baareen kursigaas oo sidii seven ninkaa nabadoonka calijeesta ee aa waraysateen wuxuu ku da- soo soo gudbisay dacwad laba qodob ka koobnay labada qodob waxay ahaayeen kow in uu marka hore saxiixihii kursiga yahay marka labaadna wuxuu sheegay in loo diiday inuu magaa gurso ka dhoofo oo galmi uu qabto dhulsa waxeed dacwadiisu labadaas ayay ku salaysnay annaguna asalkaba dacwadda naloo soo gudbiyo un baanu ka duulaaya annagu dacwado kale kuma soo darsano dacwadda soo gudbiyana waxna kama reebno waxna kuma daxo labadaas baanu ka duulay waxaanu baadnay kow ninkaas inuu suu sheegay uu yahay saxiixihii kursigan intaa la ogaado waxa aanu maxay ahayday raadinay annagoo ka duulayna dacwaddii uu soo gudbiyey sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii iyo kursigan saxiixa ka ahaa waxaanu soo helay in inuu ka inuu ka ahaa nin la ahdo shide waxaan kaloo baaristaa ku ogaanay in nabadan carijeesta uu uu ahaa erge uu ka mid ahaa ergeydii wax dooranaysay ee kursigaas ergada ka ahayd oo weliba uu ku jiray lambarka laba iyo tobnaad ergada kaga jiray taas soo ogaanay haddana waxaanu u leeday inaanu wax ka ogaano habraaca aanu ku shaqayno wuxuu dhigayaa ergada waxaa soo xuraya madax dhaqameedka ka diiwaan gashan oo goboleedkaas waxaan markaa haddana raadinay calijeesto inuu yahay madax dhaqameedka ka diiwaan gashan oo goboleedka galmudug ee kursiga saxeexaa ka ah waxaan la la xidhiidhay guddigii doorashooyinka ee galmudug arrintaas baanu qoraal ku weydiisanay inay nooga soo jawaabaan waanu ku leeyahay in loo soo gudbiya kursiga sigi seven odayaasha saxaayaasha ka ah ee ka diiwaan gashan maxay ahaday dowlad galmudug saddexda way loo soo gudbiyeen saddexdaa odayna nabadoon calijeesta kuma jirin nabadoon cali xasan cali ayaa ku doodaya in muddo labaatan sano ah uu soo ahaa nabadoonka beesha iskale kursigan sidoo kalena uu door dhaqan ku lahaa doorashooyinkii u dambeeyay ee soomaaliya aniga laba kun laba iyo tobankii kursiga ugu horreeyey kaasuu ahaay habraacu wuxuu ahay boqol soddon iyo shanti kuraasta abgaal oo dhana isku xereed ilaa afar nin oo imaamka iyo ugaaska iyo maxamed cabdi shide iyo nin dhinta ay yihiin ay dhinto la dhihi jiray ciise macalima boqol soddon iyo shanta ku jiray hoosaa loo daadegayay igaa saxiixa lahay odayaasha jifada qaadata xildhibaanka ayaa keenaysay ninka xildhibaanka noqonayo anaa geeyey oo u geeyey maxamed cabdi shide waxaana u geeyey nin la yidhahda cadow cali gees dhinaca kale waxa ay v o edu la xiriirtay yaasiin cabdulaahi farey balse nooma suuro gelin inaan helno siddeed iyo tobankii diseembar ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa xilka ka qaaday toddoba xubnood oo ka mid a guddiga xalinta khilaafaadka welina waxaa muuqata in la isku khilaafsan yahay natiijadii kursigan oo aan lagu qanacsanayn go-aankii dambe ee soo baxay haddaba muxuu noqon karaa xalka arrintan axmed cabdi haadi oo ah falanqeeyo ka faallooda siyaasadda soomaaliya ayaa su-aashan hordhigay kursigan lixdan iyo toddoba wuxuu noqon karaa xal siyaasadeed ayuu noqon karaa maxaa yeelay doorashada soomaaliya hadda qaabkay ku socoto waa qaab siyaasadeed ee qaab sharci iyo qaab farsamo waa ku yar tahay sida ku qoran heshiisyada la gaarayna wax kaste oo guddiyaasha iyo guddoonka guddiyada doorashada ay xallin waayaan waxaa loola soo laabanayaa oo marjacuu ahaa madasha watashi qaran oo ra-iisul wasaaruhu uu madax ka yahay doorashooyinka golaha shacabka ee hadda ka socda soomaaliya natiijada kuraasta qaar waa lagu murmay sida ay wax u socdaanna waa lagu kala afkaar duwan yahay cabdicasiis barrow v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqadaada toddobaadka waxaa soo jeedanaya xasan kaafi qoyste
dhinca wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aannu maanta ku lafagurayno arrimaha doorashooyinka gaar ahaan shirka lagu wado in toddoba-iyo labaatanka bishan ay muqdisho ku yeeshaan golaha wadatashiga qaran iyo waxyaabaha laga filayo inay ka soo baxaan shirkaasi waxaannu sidoo kale barnaamijka ku eegi doonaa sida lagu xallin karo wixii tabasho ah ee ka jira arrimaha doorashooyinka waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka mida madaxda xisbiyada siyaasadeed cabdiraxmaan xuseen cabdow oo ah siyaasi si dhow ula socda arrimaha doorashooyinka doctor cabdicasiis nuur caabi oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo ugaas cabdulaahi maxamed nuur oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamankii sideedaad ee soomaaliya dhammaantiin waxaan idin leeyahay kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo salaamullah golaha wadatashiga qaran ayaa ku heshiiyey in toddobiyo labaatanka bishan ay shir isugu yimaadaan magaalada muqdisho si looga arinsado tabashooyinka ka jira hanaanka doorashooyinka u socdaan haddaba shirkan muxuu soo kordhin karaa maxaase la filayaa in looga wada hadlo bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa saaxiibaday doodan igala qaybgelaya marka labaad xasan adin waa ku salaamayaa sidoo kale ummadda soomaaliyeed waa salaamayaa meelay joogtaba walaal runtii waxaan isleeyahay shirkan toddobiyo labaatanka bisha lagu ballameeyey maamul goboleedyada inay isugu yimaadaan ama maxaan leedaa stakeholderska doorashooyinka awal waxay ahayd laba soo tur saddex soo tur afar soo tur waa inay ka baxdaa oo maamul goboleedyada hadda aan doorashada bilaabinna ay bilaabaan oy magaranaysaa hore ka dhaqaajiyaan waa inay isbarbar socoto oo mataqaana qolaba mar aan la sugin waa in si si siman doorashada ay meel walba ugu dhacdo dedejintanu taasay imaan kartaa marka waxaan isleeyahay haddii ay noqoto qolo laba soo tur saddex soo tur ay noqoto jiitankaas ay dheeraanay marka waxaan qabaa in doorashada dedejinteeda ay noqoto mid maalin wada dhacdo haddii koonfur galbeed ka dhacayso waa inay ka dhacdaa mataqaana puntland islamarkaa same day waa inay maalmo la qorsheeyo oo isku aadan waa inay dhacaan waa inay jiitan dambe uusan dhicin waxaan isleeyahay deegaan doorashada haddii ay noqoto u malayn maayo in wax laga bedeli karo waa in sideeda loo daayo haddii lagu noqo haddii la damco in lagu noqdo waxay noqonaysaa waxoo dhan in dib loogu wada noqdo taana dib u dhac kala imaanaya marka waxaan qabaa deegaan doorashadu ma laha maaragtay gorgortan ma laha waa lagu heshiiyey maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk waa ku heshiiyeen waxbaa la isla meeldhigay nidaamkaas lagu socday nidaamka isaga ah in la hirgeliyo ayay ku habboon tahay si doorashadana aynu u noqoto jiitankeeda wuu soo jiitamay waa soo jiitantay doorashada si aanan jiitan dambe u dhicin waa in nidaamkii deegaan doorashada oo labada meelood ahaa dowlad goboleed kasta in mataqaanaa sideeda loogu socdo sidaas in looga hadlaan filaya insha allah cabdow shirkan muqdisho ka dhici doona madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe isugu imaanayaan ee lagu falanqaynayo arrimaha doorashada maxaa isleedahay aragtidaada labada dhinac way uga wada hadli doonaan bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalatu salam cala rasuulillah asxaabta dooda igala qaybgalaysa adaan salaamaya v o a iyo xasan waa salaamaya ummad soomaaliyed aan dhegeysananaysana waa salaamaya intaas kadib shirka labaatan toddobaad horta oo ra-iisul wasaaruhu iclaamiyey waxbaa looga hadli doonaa way cadda waayo wixii lagu hesho dhan waxba kama soconin waxaad og tahay juulaay ay doorashada soo bilaabatay ilaa haddoo la joogana sanatarada iyo xildhibaanada laysku daray oo la doorto laysku daray ama la salagti gareeyey sideetan ma dhama marka dabcan waxaa looga hadlaya waa caddahay dardalgelinta wixii qaldama in la soxo iyo doorashadan sidii ay dalka uga dhicin lahayd waxyaabaha looga hadlaya taas weeye sidoo kaleeto su-aasha kaleeto taagana waxay tahay aniga haddii muuqata in aysan madaxdu xataa aysan kasoo wada qayb geli doonin duruufo jira awgoodna hadda meesha waa ka muuqata marka waxyaabaa looga hadlaya waa cadda labaatan iyo afarta disembar waxaa ku ekaa jadwalkii doorashadu inay xildhibaanadu kusoo gabagaboobaan meesha hadda wax marayan waad ujeedaa yani ummadda soomaaliyeed kuma qanacsana doorashada socota noocay tahay caalamka kuma qanacsana- kuma qanacsana doorashada siday socot- tahay marka waxaa meesha ka socda waa aimless waa hopeless eh, waxa weeye ayaa meesha ka socota marka waxaan u malaynayaa waxyaabaha eh, laga hadlay waxaa kaleeto ka mid oo laga hadli doono eh, maamul goboleedyada ruuxooda waxay ka cagajiidayaan laba deegaan doorasho ka cagajiidayaan hirshabeel oo kaleeto wuxuu doonayaa sida ka muuqata hal deegaan doorasho doonaya En, eh, kismaayo jubbaland sidoo kaleetay doonaysaa sida hadda garawa ka muuqata ama puntland sidaas baa muuqata Eh, nimanka kaleeto odayaashan waxaa laga yaabaa inay qodaraynayaan marka waxaa macquula eh, doodoodu inay inay noqon doonto eh, maaragtay hal deegaan doorasho eh, in laga dhigo oo ayagoo u adeegsan doona xagga dhaqaalaha amniga ogaas cabdulaahi shirkan muxuu kuwii hore uga duwan yahay maxaase la filaa in looga hadlo Een, aad iyo aad baad u mahadsan tahay eh, adiga iyo saaxiibaday eh, dooda nagala qaybgalayana waa salaamaya ummadda soomaaliyeed meelay joogto iyo idaacadda v o ana waa salaamaya salaanka bacdi Eh, qodobkaas eh, looga hadlaayo shirkaasi sida uu hadalka aan ka dhadhaminaynay ra-iisul wasaaraha oo eh, isagu hogaaminaya doorashada Een, waxa uu ahaa turxaan bixinta ciladaha cabashooyinka tabashooyinka jira sidii wax xun wax looga sixi lahaa oo farsamada doorashada ay ku socoto iyo jadwalka doorashada uun ayaan u arkaa anigu inay tahay waxa hadda laga hadlaayo Een, uma arko haddeer in wax ka bedel lagu samayn karo Ee, toddobiyo labaatanka heshiisyadii hore oo lasoo galay oo baarlamaanku ansixiyey in wax badan laga bedeli karo doorashadan hadda waxaa moodaa dadka soomaalida inay ku cusub tahay waxaynu soo marnay doorashooyin ee, noocyo badana kuwaynu soo marnay waxaa ka mid ahaa mid hal oday uu qori jiray xildhibaanka wax lala yaaba maaha hadda haddii mar shan soo baxaan iyo toban soo baxaan iyo dadku hadda sidaan ay ugu kala baalkeenayaan wax ma- waa doorasho dadban oo qalloocan unbaa sida iska hawaad mar haddii lagu yidhahdo waa dadban tahay wejigay doontay yeelan kartaa shan shan bay usoo bixi kartaa labaatan labaatan bay usoo bixi kartaa yacni siday hadda u socoto dadku wayaan arki jirin doorashooyinkii ay- tan ayaan arki jirin hadda socotee kuwii horeba ma ay arki jirin marka tanina waa noocyada qaloocan nooc ka mid ah oo hadda socda modelkaani marka hadda wax problema weyn anigu hadda uma arko inuu ka qaldan yahay waxaad moodaya anigu u arkaa in maamul goboleedada iyo mas-uuliyiinta qaybi ay danaynayso dhaqaale laga danaynayo doorashadii waxa la waayey sidii hore looga bartay dhaqaalihii caalamka ku bixin jiray ayaa la waayay marka brogramka la kala danaynaya wuxuu yahay inta laysu yimaado in beesha caalamka dhaqaale la weydiisto saasaan u gartay waa mahadsan tahay Eh, doctor cabdicasiis waa mahadsantaha xasan kaafi qoystiin adiga idaacadda v o a sidoo kale saaxiibadii waa mahadsan yihiin kasoo qaybgal barnaamijkan Eh, ani waxay ila tahay dabcan eh, heshiiska horaa loo gaaray maamul goboleedka iyo dowladda dhexe horey u gaareen Eh, waxaan isleeyahay eh, heshiisyadii hore inay wax ka soo noqdeen aan aaminsana aniga waxaan aaminsanahay in deegaan doorashadii hore lagu heshiiyo labada boosishin ahaa in caqabad ay ka timid waxaana isleeyahay oo aaminsanahay in dhammaan maamul goboleedada kulligood ay ka midaysan yihiin in hal deegaan doorasho doorashada xilligan haddatan laga dhigo Eh, sababaha jira oo awgood runtii oo ogsoonaha gedo oo ogsoonaha qadiyadda beledweyn oo ogsoonaha haddatan boosaaso xabad ka socoto deegaanahaaso dhan waxay dib u celinayaan in dib lagu noqdo deegaan doorashadii Eh, dad badan waxay leeyihiin eh, doorashada waa doorasho dadban macnaheeda ma ahan haddii doorasho dadban ay tahay in eh, qaabka ay ku socoto hadeertaan oo la aqoon xilli ay dhammaanayso Eh, wax aan la aqoon xilli ay bila- bilaabmayaan waxe- waa wax aan la aqoon xilli ay dhammaanayaan doorashadan waqti badan ay socotay tii hore laga soo bilaabo aqalka sare oo aan afar bilood oo dhow ay socotay tan oo laba boqol iyo toddobaatan iyo shan xildhibaan ah xilliga ay soconaysa cid taqaana ma laha ani waxaan aaminsanahay horena aan u sheegay ilaa juun julay inay doorashadan gaaraysa haddii sidan ay usii jitanto oo ayna jirin wax didaya ama soo eh, eh, limid garaynaya waqtiga ay doorashada ku socoto maadaama cabasho iyo saluug badan ay ka jiraan qaabka ay doorashooyinka u socdaan ma dhici kartaa in shirka ay isugu imanayaan xukuumadda iyo dowlad goboleedyada wax ka bedel lagu sameeyo habraacii doorashada ee awoodda badan siinayay maamul goboleedyada cadow En absolutely arrintaas arrinta en, siyaasiyiinta madaxa bannaan iyo shacabku qaba wey Eh, waa waxay wax ku hagaagi karaan wey Eh, qaladka weyn oo la galay waxay ahayd eh, heshiiskii eh, ugu dambeeyey ee maaragtay madaxda dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaruhu galeen oo doorashada lagu bilaabayay oo boqolkiiba sagaashan in ka badan awoodda gacmaha loo geliyey madax- madaxweynayaasha dowlad goboleedka taasaa waxay sababtay in kuraasta dalka in yar ay taladooda ay ku ururto waxay rabaan ay ka sameeyaan En, doorashaduna ay noqoto mid testiless ah oo maaragtay wax dhadhan haba yaraatee aan lahayn Eh, marka su-aasha taagana waxay tahay ninkii hadda fursadda haystay haddii la yidhaahdo awoodaadii dhan eh, ra-iisul wasaaruhuna cod keligiisa uu leeyahay shaki tam- tiro badan baa ku hareeraysan eh, in maaragtay arrintaas ay nimankaas ungolyihiin in wax laga bedelo laakiin doorashadu inay hagaagto haddii la rabo oo transparent ay noqoto in la rabo Eh, saaxiibayaalkii qaar baa waxay ku doodayaan eh, doorashadu waa dadban tahay Da- waa dadban tahay macnaheedu ma ahan in adiga xur ay kuu tahay xalaal ay kuu tahay inaad xaaraanta aad xalaalaysid marka sidaa daraaddeed waxaan isleeyahay arrintaas aaday muhiim u tahay waana midda keliya hoon isleeyahay in nimankaas awoodeeda la dhimo in ay ku suuro geli karto doorasho waktigi wakti maaragtay dhow kusoo gabagabowda isla markaasna ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamku aan isleeyahay yacni rajo tiro badan ay abuuri kartaa ogaas haye isla su-aashan awoodda maamul goboleedada in la dhimaa ma dhici karayso Eh, waayo waxayan ku dhici karayn eh, habraacay la ansixiyey ee doorashada lagu qabtay ee xildhibaanadu ku soo baxeen xalaal baa mise waa xaaraan waa wax kale laakiin ma la bedeli karaa waa maya lama bedeli karo oo isagii baa lagu shaqeeyey xildhibaanahana lagu doortay xildhibaanadii lagu doortay ayaa maanta bannaanka jooga oo xildhibaano ah Eh, waxaa keliya wax lagaga bedeli karaa in doorashadii oo dhan la kansilo habraacii dib baarlamaankii soomaaliya laysugu yeero kabacdina baarlamaanka sharciga dib loogu noqdo doorashadii dadbaneyd oo la qaatay baarlamaanka la horgeeyey oo wax laga bedelkiisa halkaa laga soo bedelo kabacdina ay soo hesho sharciyad halkaas unbaa loo aadi karaa tan waxaa lagu dul shaqayn karaa oo keliya waxaa furan wuxuu yahay in lagu dul shaqeeyo doo- nidaamkii habraacii doorashada qalloocnaa wax barbareenah oo hadda weyn oo ka taaganina ma jiro inagu ma arko in hadda sida ay sheegayaan saaxiibadayo anigu walwal badan kaba qabo deegaan baa lagu qaban waayey iyo haggaa lagu qaban waayey iyo nin toban xun xildhibaan jeclaystay iyo nin kursi jeclaystay iyo nin kursi doonayay wey nidaam ahaan nidaamkii degsanaa ee lagu shaqeeyey sharciyad buu u baahanayaa iyo baarlamaankii in dib loogu noqdo haddii la damcayo wax laga bedelo doctor cabdi kulanka soo socda laga yaabaa kulanka marka la isugu yimaado in habraacii hore wax laga bedelo horta waa mahadsanta xasan cid maamul goboleedka awoodooda dhimi kartaa ma jirto ayagaa baawar u leh ee, maamul goboleed hadda wix ka dhacna waa la ogaa intii doorashada ka dhacday Ee, kuraas badanana buuq fara badan uu uu ku wareegsan yahay ama ku- oo ma hareeyeen haddaba ani waxaan isleeyahay ma brotokoolaad iyo mujaamalaad in laisku sheego oo la yidhaahdo doorashada habkeeda ha la wanaajiyo ee, qaabkaas ha loo sameeyo mase waaqaca iyo waxa rasmiga u dhici doona ani ma aaminsani wax habraaca oon ka ahayn deegaan doorashada in laga wada hadli doono ama si dhab ah loo hirgeli doono ma jiraan waa laga yaabaa hadda qudhigeeda ani wax lahuba ma ahan laakiin waa wax suuqa ku jira in deegaan doorashadii laga- waa haddana waan ka hadalnay deegaan doorashada wax laga bedelo laakiin isma lihi qaabka ay ku socoto doorashada doorashadan waxaa hareey- waxaa hareeyey musuq maasuq fara badan dad badan hatartama hadana la qof kastaa wuxuu danay doonaa qofka maarata qof gaar u danay doonaa taasna wa- macnaheeda lama dhihi karo waa doorasho marka laakiin qaabka hadda ay wax ku socdaan waxaa laga bedeli karaa ismalihi brotokoolaad iyo mujaamalaad in laisku sheego way dhici kartaa inta miitin la galo shaah la wada cabo qaabkan wax laga bedelo waa la dhihi karaa laakiin waaqac rasmiga mid wax ka bedela ma aha salaamulahaye nidaamkan hadda aan ka hadlayno oo ka doodayno saaxiibadeen saaxiibadan ka hadleen waa nidaam laga soo shaqeeyey inuu sidaan ahaado waxaana iskama noqonin cunto lama cuno ilaa la kariyo habkan hadda aan ka hadlayno waa hab laga soo shaqeeyey markay naga diideen doorasho qof iyo cod ah markay diideen in mataqaana at least maaragtay hab kale oo nidaam- nidaamkan la yidhaahdo een, PR-ka oo proportional representationka ah ay diideen markay biometriga diideen markay afduubteen dowladda dhex fikirkeedii iyo baarlamaankii iyo xisbiyadii ay diideen oo ay dhaheen awoodaan shuqul kuma liidin idinkoo dhan markay ku afduubteen meesha la yidhaahdo- meesha la yidhaahdo dhuusamareeb oo ay dhaheen oo wax walba halkan haddaan annagu naloo yeelin wax kala soconaya gobolka gashmale markaas annaga ay- ay nagu noqotay arrintaa backlash xisbiyada haddaan nahay dhaawac weyn baa naga soo gaaray Shaca- shacabka soomaaliyeedna dhaawac weyn baa ka soo gaaray runtii hobles ayaa meeshaa ka soo muuqatay maamul goboleedyada marka maanta jira iyo habkay wax ku socdaan never ever in laga bedelo awoodooda cid dhimi karto ma jirto wax taaban kara male waa untouchable wayna ku shaqaynayaan nidaamkan haddii laga hor imaado oo prime ministerku isku dayo inuu barnaamijkan wax ka bedelo laba arrimood dartood in mataqaana awoodooda la dhimo iyo in ma- mataqaana een- een, eh, habraaca dib loogu noqdo labadaas nooc noqonaysa habraacan dib loogu noqonaysa sab- saban- een, 17 september in dib loogu noqdo ay noqonaysaa waa jiitan kale waa soo bilowgii kow jiidaan ku jiido wax shaqaynaya maaha marka ani waxaan qabaa arrimankan sidooda loo dhaafi doono inkastoo sida saaxiibada u sheegaan meelaha qaar hadda caqabadaha ka jiro runtii arrinta puntland iyo mataqaana meelaha qaar ka jirto eh, caqabadahaas ay culays badan keeni karaan haddana waxaan isleeyahay prime ministerku wuxuu isku degi karaa keliya waxaa weye inuu yidhahdo bal wixii dhacay waa dhaceen bal hadda aan dadejinno oon si wada jir aan fikirkan u wada qaadano inaan dadejinno si- siday doontaba arrin ha ku socotee xooga isfaham noocaas in la abuuro waa laga yaabaa oo halkaas uu ka soo galo laakiin marnaba ma dhici karto waa untouchable lama taaban karo awoodooda haddii isku- haddii la isku dayaan wax dhan baa backlash isku noqonaya ogaas cabdulaahi sidee u aragtaa tallaabadii xubno ka mida guddiga xallinta khilaafaadka uu xilka uga qaaday ra'iisul wasaaraha islamarkaana uu u magacaabay kuwo kale arrintaas maxay ku soo kordhin kartaa geeddi socodka arrimaha doorashooyinka bismillahi raxmaan raxiim wallaahi arintaasi waxay ahayd iska arin siyaasadeed waxaan u arkayay anigu inay tahay arrin uu ra-iisul wasaaruhu markaa u arkayay maslaxad inuu wax ku qabajiyo crisis badan iyo buuqyo badan oo kaga yimid dhinaca mucaaradka culaysyo badan marka waxaan u arkayay culayskaas inuu yahay wuxuu ku wajahay xaaladdu ku wajahay lama oran karo xaalad sharci iyo wax loo fiirin karo maahan maanta doorashadan maanta jirta soomaaliya mid sharci u ah marjac u ah oo leh oo lagu noqonayo lagu raaci karo habraac sharciyada leh waxaa keliya uu yahay waa doorashada dadban nidaamkan tiimkan waxaan u arkaya anigu marka inay yihiin inuu ku qancinayay stakeholderskii oo moral xumo badan iyo musuq maasuq iyo problemo iyo cadaalad daro badan tirsaday dadkii dadkaas marka barnaamijkiisa inuu wejigaas faysefin inuu ugu samaynayay doorashada yaanan ugu arkay doctor cabi horta ra-iisul wasaaruhu asagaa mas-uul ka ah doorashada magac ahaan asagaa ku magacaaban oo qofka ugu sarreeya doorasho lagala xisaabtamaayo waa ra-iisul wasaaraha wax kasta oo ka yimaada oo feedback ka soo noqdana cidda maarata mas-uuliyadda koobaad ay ku dhacaysa waa isaga cabasho badan ayaa jirtay mujtamaca soomaaliyeed guud ahaan cid kastoo wax dooranaysa ama cid kastoo la dooranayay qaylaa kasoo yeertay cid kastoo danaynaysa inay maarata tomorrow musharax noqoto madaxweyne cid kastoo doonaysa inay musharax xildhibaan noqoto cid kastoo doonaysa inay noqoto saxiixe ama ahayd cid kastoo ergey ahayd buuq fara badanaa jiray ra-iisul wasaarahaas responsibilitiis waxaa ka mid a inuu buuqaas wixii dadka ka soo noqday inuu xal wax kastoo dhacana xaq maahan laakiin xal inuu keeno waajibay ku ahayd marka waxaan isleeyahay guddiga ani waxaan isleeyahay guddiga xilka in laga qaado xaqay ahayd xilligan la joogo sababo badan awgood kow kuraas dhacday oo ama baydhabo ka dhacday ama dhuusamareeb ka dhacday caqabadii iyo buuqii ka yimid uu ka soo noqday ra-iisul wasaaraha waajib waxaa dushiisa ahayd inuu xaliyo ama tallaabo u qaado tallaabadaas u qaaday xubnaha ku baxay xubnahana markii hore waxaa loo wakiishay inay ummadda soomaaliyeed u garsooraan oo cadaalad ay u sameeyaan intii la samayn karo waana mas-uuliyad amaamala ilahay hortiisa maarata ay ku dhaarteen cabashadii timidna odayaal baa qaylinaya oo dhahaya saxiix saxiixyaal baan ahayn waana laka tegey dad aan ergadii ahayn baa la keena laleeyahay dad baa laga hor istaagaa laleeyahay waajibay ku eedan waxaliyo marka waxaan isleeyahay waxay ku xiran tahay xalkala soo socdana ama guddigan laga fili karo waxay ku xiran tahay guddigu sida u shaqeeyo waa garsoor garsoorkuna waxaa la rabaa inuu u cadaalo sameeyo ummadda soomaaliyeed waxaa qodobadii heshiiska lagu gala waxaa ka mid ahayd haddii guddigu uu ku fashilmo in ummaddii maarata u garsooro ama ama dacwadii dacwadooda ay shaqi weyso oo loo soo dacwooday waa in waxay ku noqonaysaa maamul goboleedka iyo dowladda federaalk oo ra-iisul wasaarihii uu matalayay waa tahay salaamullah sidee u aragtaa tallaabadii uu ra-iisul wasaaruhu xilka uga qaaday xubnihii guddiga xalinta khilaafaadka kuwo kalena u magacaabay tallaabadaas uu qaadana maxay ka bedelaysaa sidii ay doorashadu ku socotay waxaan filayaa inay saaxiibaday hore u sheegeen ama aan wada ognahay wax la yidhahdo four pointy five iyo doorasho qalloocan iyo doorasho dadban inay tahay waxaa lagu shaqaynayo marka waa qalloocun mid ka mid ah qayb qallooca ka mid ah tallaabtaas waxay ahayd qayb qallooca ka mid ah oo runtii lagu qancinayay dadkii cabashada ka timid wayna soo feedbackooda waa laga helo qolooyinkan musharaxiinta mucaaradka la yidhaahdo oo feedbackay ka keeneen waxay positive ay u arkeen way sheegeen waxay dheen waa ku qanacsana laakiin ma aha mid soomaalida waxay talagare laba nin kama wada qosliso mid loo wada dhamaa loo wada riyaaqay ma aha laakiin waa qaybbaa riyaaqday maybe in qaladaadka ay galeen guddiga doorashooyinka ay jiraan a b c d wax la dhihi karo oo detail ah detailkooda ma hayno laakiin waxaan isleeyahay qalloocii iyo dadbanaantu qayb ka mid a weytana waa mahadsantahay cadow horta saddex arrin aa meesha taalla mid waxaa weeye ra-iisul wasaaruhu marka horeeta dekreetu ku magacaabay wuuna ka qaadi karaa marka taas horta sharciyan waa saas midda kaleeto faa'iidana way leedahay khasaarana waa ka muuqdaa khasaaro waxaa weeye kuraastii horey loo boobay in warkooda meeshaas uu ku ekaado oo wixii hadda ka dambeeya oon ay fursad siinayso khasaareedu taas wey faa'iidadeedu waxaa weeye laba arrin in shacabkii iyo iyo adduunkaba la tuso wixii meesha ka socday oo boobka ahay iyo ciddii maaragtay ka shaqaynaysay in tilaabo ra-iisul wasaaruhu qaadana way tusinaysaa laakiin aniga su-aal kaleetaa meesha keeni lahaa guddiga khilaafaadku inay ayagu intay wax baaraan ay go-aan gaaraan ruuxooda marka hore taa fara ku gudnad waxay aniga ila ahayd inay guddigu baaritaan ay sameeyaan labada dhinac oo wax tabanaysa baaritaan ka sameeyaan si wax u dhaceen baaritaan ka sameeyaan markaasna fikirkooda ku darsadaan maxkamad loo gudbiyo maxkamadduna ay go-aan ku soo saarto cidda kursigaas ku guulaysatay iyo haddaan la guulaysan iyo haddii lagu laabanayo iyo say wax u dhaceen marka waxaan fikir leeyahay horta saas ku fiicnaan maxay ka bedelaysaa arrimaha socda horta soomaalida waxay tiraahdaa markay ceelalihii heshiiso ayay xoolo biyo cabaan marka dadkan dowlad goboleedyada madaxda dowlad goboleedyada ah iyo ra-iisul wasaaruhu markay ku heshiiyaan doorashadu qaabkii u soconaysa iyo wixii qaldan iyo waxaa sahan ayaa guddigan ama khilaafaad ha noqdo ama guddi kaleta doorashooyinka ha noqdo ay wax qaban karaan laakiin sida cad waxay tahay guddiganu mar kasta ma madax banaana waxa weeye wuxuu ku shaqeeyaa xafiisyadii laga magacaabay iyo cidda awoodda leh u shaqeeyaa maahana aragti madax bannaan kuma shaqeeyo marka waxaan isleeyahay un waa waa waa un tilaabo la qaaday oo dadka la tusayo iyo waxaana socdaan la tusayo laakiin waxaan isleeyahay wax weyn ay soo kordhinaan ma jirto laakiin farsamahaan arrin maaragtay macquul ay ila muuqato dhegaystayaal intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno waxyaabaha la filayo inay ka soo baxaan shirka lagu wado in toddobaiy labaatanka bishan ay golaha wadatashiga qaran ku yeeshaan magaalada muqdisho iyo habka lagu turxaan bixin karo madmadowga ka jira arrimaha doorashooyinka waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka mid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed cabdiraxmaan xuseen cabdow oo ah siyaasi si dhow ula socda arrimaha doorashooyinka doctor cabdicasiis nuur caabi oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo ugaas cabdulaahi maxamed nuur oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamankii sideedaad ee soomaaliya aan usoo laabta barnaamijka doctor caabi marka la eego inta badan doorashooyinkii maalmihii ugu dambeeyey qabsoomay waxaa muuqanayay in kuraasta qaar aan loo gelin tartan adag oo ay jireen wax loogu yeero manxiis ama qof tanasur u sameynaya qofkii uu la tartamayey arrintaasi dhibaato intee la eg ayay ku keeni kartaa habsami u socodka doorashooyinka guud ahaan walaal soomaaliya doorashada ka dhacaysa masina maamul goleeda xitaa culays isku mid maahan gobolka banaadir kuraasta ka dhacaysa xitaa isku culays ma ahan waxaad arkaysaa kursi culays fara badan uu ka jiro kursiga culayskiisa uu yaryahay laakiin arrinta malxiiska waa arrin boog ah runtii oo ku taala doorashada waana arrin la raba in laga gudbo oo doorashaan waxaa la rabaa inay u dhacdo hab furan oo xor ah oo xalaal ah cid kasta oo daawanaysa iyo cid kasta oo ka qayb gashana ay ku qanci karto waa ogsoon tahay doorashadan way daahday iyadoo daahda haddana hadday soo baxaan wax aan doorasho u ekayn ama qof aan runtii aan mudnayn hadduu kusoo baxo ama sidii la rabay aan doorashada u gelin waa boog doorashada ku taala marka waxaan qabaa arrintaas waxaa loo gudbi karaa mas-uuliyad in la iska saaro guddiyada doorashada mas-uuliyad iska saaraan annaga waxaan u aragnaa aniga dad wax badan qiimeynin runtii doorashadan waa la socday waxay qiimeen waxay ku tusee qof malxiis khafiif oo fudud oo isla markii iska tanaasulaya macnaheedu qof baag ab adag haysta ama dowladda federaalka ka haysto ama cid kale ha ka haysta ama guddiyada doorashada ha ka haysto marka waxaan aniga rabaa in laga gudbo malxiiska loo gudbo doorasho xor ah furan loo tartami karo qof kasta uu ka qaybgeli karo natiijadana uu qanci karo aada umahadsantahay cabdulaahi maxamed aadan salaamullah marka la eego inta badan doorashooyinkii maalmihii ugu dambeeyey qabsoomay waxaa muuqanayay in kuraasta qaar aan loo gelin tartan adag arrintaas dhibaato intee leeg ayay ku keeni kartaa habsami u socodka doorashooyinka iyo in la helo xildhibaano taya leh oo ummadda u adeega aad baad mahadsan tahay xasan kaafi waxaan kuu sheegayaa horta nidaamkan isaga manxiiska manxiis baa ka horreeyey waxaa ka horreeyey manxiiskii doorashada dadbane qalloocan ee ka ah ayaa ka horreeyey kaasaa manxiis ah isagaa manxiis ah horta manxiiskan kaasaa ka horreeyey kaa waxaa wada qaatay guddiga maxaliyada maamul goboleedyada iyo iyo iyo dowladdii oo la qasbay ayaa isku raacay iyo haddii ilaahay ku horreyn dadkii dalabka keenay in manxiiska uu noqdo noocan ku soo baxo waxaa dalbaday mas-uuliyiintii tartanka ku jiray mucaaradkii la yidhaahdo ayaa ku qancay in ay noocaan manxiiska noocan ah inuu dhasho ayagaa keenay oo ku raacay oo awoodda siiyey maamul goboleedyada oo backab u noqday soo daat marka mar hadday saan tahay kursigan waxaa iskale beel beesha iskale hadday laba ruux soo bandhigaan ay keensadaan oy dhahaan kanna sambol ha noo noqdo kanna waa kaan isku raacsan hadday dhahaan bacdama aan la ogolayn in hal qof keligii soo istaago had kursigan kursigii reerunbaa qaadan lahaa muhiimadda laga leeyana waxa xildhibaan soo baxo wax kaloo meesha laga leeya ma jirto marka anigu waxaan qabaa wax caqabad iyo cuduroo weyn oo meesha ka muuqdo laga raadinayo ma jirto waxaan qabaa manxiiskeeda ha ku socoto ha la helo xildhibaan soo baxa taasaan anigu aaminsan xasangeef waxaan u arkaa nasiib daro marka waxaan isleeyahay maamulkii awooddii oo dowlad goboleedyada gacanta loo geliyey in maaragtay ay sabab u tahay in malxiis iyo iyo shaksi jecle soo yimaado xildhibaanka soo baxaya marka tayada uu yeelan doono dalka muxuu kusoo kordhin doonaa maaragtay deegaan doorashadiisa ma kalsooni ma ka haystaa waa maya boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxaa soo bixi doona xildhibaan aan matalaa dadkiisa aan ka haysanin maaragtay quality iyo tayo aan lahayn waxaa ka dhalan kara dagaal sokeeya marka waxaan isleeyahay arrintaas waa waa arrin maaragtay khasaare weyn dalka ku ah dalka abaaro ku jira xildhibaanka soo bixi kara iyo doorashada fududaata waxa weeye dalkan iyo dadkii waxu taraysa marka waxaan isleeyahay waa arrintaas arrin aad u xun waaye uweys cabdullah maxay kula tahay in kuraasta qaar aan tartan adag loo gelin horta arrintaasi waa arrin eh, jirta weeye oo waxay ka mid tahay eh, dhibaatooyinka hadda doorashadii intaanu arkaynay waxyaabihii ugu dhibka badnaa ee dadku bu- bulshadu ay niyadjabka uga muujisay doorashada bay ka mid tahay qodobkaas waxa wax looga qaban karay wuxuu ahaa in markii la samaynayo habraaca sharciga tartamaha tartan mar haddaad maqasho la yidhahdo doorashada waa lagu tartamaya labada qof waa inay tartam kuraastu waa kala awood badan tahay waxaa laga yaabaa kursi inuu ka dhib badan yahay kuraasta kale oo ragga ku tartamaya ay kala miisaan iyo culis badan yahay kursina wuu fududaan karaa taas waa iska normal wax dhaca laakiin tan eh, malxiiska oo qofkii waa tanaasulay qofka keenso adigu qof keenso meeshii oo malxiiska oo adigu la imo oo senataradii iyo waagi dhoweed ay maamul goboleedadu sameeyeen waxaanu u daynaynaa oo keliya waxaanay doorashada qaloocan uun dhibaata ka jirta waanu daynaynaa iyada iyo waxyaabaha ay wadato problemaadkeeda iyo qayb ka tahay waxaa keliya lagu sixi karaa wuxuu yahay haddii odayaashu hadday damcaan inay saxaan oo isu yimaadaan way sixi karaan oo tartamaha kursi kasta waxaa la raacinayaa qodob ah in kursi walba lagu tartamo laba qof iyo wixii ka badan ay ku tartanto ku tartanto mar haddii la dhaho oo la qoro macnaheedu waa tanaasulay hadduu yidhahdo waa in qof la tartamo la keenaa laakiin qofkii la tartami lahaa baa la celinayaa qof malxiisana waa la soo qaadaya waa problem ka socda marka hogaanka eh, eh, kur- kuraasta daadihinaya taasna waxaa laga sixi karaa keliya hadduu markii madasha la isugu yimaado waxaan kaloo ku celinaya isla doorashadan hadda saaxiibaday aada uga uga hadleen eh, nimankan maamul goboleedada awoodda la siiyey waxaynu soo marnay t imbigati waloreskii nimankii dagaalka soomaaliya ayaa hadda ka hor waxaa la siiyey awoodda xildhibaanadu baarlamaankay soo xuleen baarlamaanka ibagaati buu ahaa oo iyagaa keenay tii ka horeysana civil society-ga lagu soo xulay oo tii cartay tan hadda maanta waxay stailkan marka hadda maanta jira waa stail aynu hore usoo aragnay maaha wax nagu cusub dhowr mar ayaa waxa uu dib u dhac ku yimid jadooladii loo asteeyey inay doorashooyinku ku qabsoomaan taasina waxay keentay in doorashadu jiitanto haddaba maxaa la gudboon golaha wadatashiga qaran si arrintan xal looga gaaro aan siiyo salaamullah Eh, waxay keliya ku habboon tahay maanta doorashadu way bilaabatay way socotaa Ba- b- b- laga ham- ka- laga hadli maayo eh, goormay bilaabanaysaa laga hadli maayo already way soo bilaabatay way socotaa ha jiitanto waxaa maanta habboon oo la gudboon inay si midaysan oo aan faraq lahayn ay ugu heshiiyaan in doorashada wakhti ay dhammaanayso la sheego horaan u soo aragnay waxaa keenay caqabadihii faraha badnaa oo jiid aan ku jiida ahayd waxaa keenay maamul goboleedyada qaarkood oo runtii eh, sida loo sheegay ay qayb ka ahayd mataqaanaa eh, deegaan doorashada oo qayb weyn ka ahaa faktor weyn ka ahaa isjiidkoodii iyo isfahamkoodii iyo soo socodkoodii ballamadoodii faraha badnaa oo isjiidjiidka ayaa qayb weyn waa faktorka ugu weyn ahaa tan labaad waxaa keenay mataqaanaa eh, isfaham la-aanta qoloba ay si wax u jiitamaysay waxaa keenay mataqaanaa odayaashii dhaqanka iyo dadkii wax soo xuli jiray nidaamkii xataa naftooda inay meesha ka baxaan oo wax badan ay awooddii ku ururtan wax badan baa keenay wax- waa- waa waa badan tahay waxaan qabaa maanta waxaa la gudboon inay dheyt qabsadaan oo maalin heblo maalintaasi waa maalinkay ku eg tahay doorashada soomaaliya ka dha- ka socota la dhaho oo la og yahay oon la dhaafi karin by any means cabdiraxmaan cadow sidee jadwalka xal looga gaari karaa Eh, waxaan isleeyahay horta wada shaqayn la-aan iyo kalsooni darro ka dhex jirta maamulada Eh, xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha Eh, sidoo kaleeto eh, xafiiska madawe- madaxweynaha iyo dowlad goboleedka qaar oo isla socda Eh, kuwo kaleeto eh, ra-iisul wasaaraha la socda En, yacni en, eh, caqabado oo oo oo ka dhexeeya eh, madaxda dhexdooda ayaa sabab u ah inay doorashadu dheeraato marka boqol iyo kow qofood lagu dhufto laba boqol todobaatan iyo shan mudane waa wax ka yar labaatan iyo sideed kun oo maaragtay oo erga weye in la maamuli waayo oo oo wakhti kooban asbuuc iyo maalin iyo yacni eh, waddanka soomaaliya labaatan milyan shan iyo toban milyan uu ka yaryahay adduunka saddex boqol afar boqol oo milyan aa doorasho intay qab- ay qabsadaan oo laba boqol oo milyan in ka badan ay odaynayso ayaa maalin wax ka yar ay- ayay ku dhammaata marka wa- waa nasiib daro oo madaxdeena haysata waxa weeye marka madaxda ayaan raalli ka ahayn doorashadu in lasoo gabagabeeyo marka markay ay- oo kunis kuwansiga ka dhacaya oo oo ah ciddii heshiiskii lagu- la gaaray ka baxdo yani waa in la helaa caqabadaha eh, intii jadwal oo lasoo saaray sababaha iyo cidda ka dambaysay u soco waayeen Eh, ciddii socodsiin weysay wax, eh, sharci qabana waa inuu jiro cid fulin karta waa inuu jirto marka arrimahaas haddaan la helin waxaan isleehay laba sano haddan kadib doorashadan waa sii socon doontaa waxayna noqon doontaa mid dalkan een, eh, eh, maaragtay dagaal sokeeye ka dhalisa haddii ilaahay xal kale toosan karin ogaas cabdulaahi sidee jadwalka xal looga gaari karaa
bismi illahi raxmaan raxiim jadwalka xal waa laga gaari karaa waxaa lagu gaari karaa markay isu yimaadaan hadir inay time soo saaraan maalinta oo doorashadu hadda maasha ay joogto inta kuraasta dhiman maalin hebla in ay sameeyaan maalinta dherlineka u dambaysa maalinka waxay ka dambeeya xildhibaanada inaan maamul goboleed xildhibaan laga sugaya inaysan jirin inay hadir isla saxiixaan oo isla qaadaan wey, iyagoo isla xildhibaanadu inay ku yimaadaan maalinka maalinka way isla cayimi karaan maxay yihiin caqabadaha hortaagan haddaad tirado ilaa iyo maalinkii ay doorashada soomaaliya barnaamijkeeda la bilaabay ilaa iyo maanta isku hal caqabad baa soomaaliya barra- ba- yaa doorashooyinka haysta waa laga warwareegaya dadku wax badan bay ka warwareegayaan caqabada haysataa waxay tahay saddex madax bay lahayd madax wuxuu ahaa maamul goboleedada oo qaybsanaa oo qayb ka mid yahay ay diidan tahay doorashaba in la qabto iyaga oo baag ka helaya nimanka musharaxiintii madaxweynayaasha u sharaxnaa oo markaa nasiib daro aan fahmaynin nimankaas iyo masaalax waxa danaha ay leeyihiin doorashadu meeshay ka dadban tahay waa la yaqaan meesha ay ka lagu xiran tahayna waa la yaqaan sida looga furi karaana waa in la helo awood inta kale ay isku raacdo oo la yidhaahdo doorashadu sidaasay ku dhacaysaa maalinkaasayna dhacaysaa awood barashargaraysa oo xoog ah oo saarta haddaan la helin sidaan si kasii fog way gaaraysaa waa mahadsan tahay doctor cabdicasiis Ee, mar koowaad jadwalabadan la soo sameeyey oktoobar tobankeeda waxaa hadda ka hor bishii hore oktoobar sanadkan waxaa ku qorneed amalaa tobankeeda in la doorto madaxweyne macnaheeda soomaalida waxay tiraa ijiid aan kujiida waa gacmo daalis arrinkan waa lagu daalay dad badan musharaxiin ayaa xitaa dalka isagati inta ku wareereen isdhaheen ragaa igu yidhi bishii lixaad aan soo noqonaa bisha ma- toddobaad markii doorashada eh, si fiican loo gudagalo runtii waana moodaa inay doorashadan ku socoto ilaa bishii lixaad toddobaad in la gaarayo haddii sidan kusii socoto Ee, walaal marka heshiis la galayo ee, heshiiskaas waxbaa ka imaanaya xeer ciqaabeedna ma jiro dad gaara hadhowt wixii maaragtay heshiiskaas ka ful waaye lagu qaadayo ma jirin meeshaan obinay iska ahayd waxaana ii muuqata aniga wax laga bedeli karo haba yaraatee inaysan jirin sidaasay ku jiitamaysaa ama bisha lixaad ha la gaaro ama toddobaad ha la gaaro ama agost ha la gaaro lannu ma jiraan walaal wax didaya ma jiraan oo haddii intaas ay gaarto maxaa dhacaya wax heshiis lagu ahaa maba jirinba marka horeba marka waxaan ku tali lahaa eh, war doorashadan dhibaata sanadkan jirta fara badan oo dalka dhinaga dhan dhammaantiis ka jirta dhibaatadaas waa dhibaato abaareed iyo mid colaadeed colaad iyo abaar waa musiibo ilaahay subxaana watacaala ha naga qaado marka waxaa la rabaa dadka mas-uuliyiinta ah ilaahay hortiisa kadibna dadka soomaaliyeed hortooda inay dareemaan mas-uuliyadda saaran oo ummaddan ay u naxaan doorashadan jiitamaysa mas-uuliyadda sidoo kale waxay saaran tahay guddiga doorashada iyo maamul goboleedka labadaba in ummaddan dhibaataysan wakhtiga ugu dhow lagu xadido doorasho inaysa dhacdo inaysa doorashadan janawari dhaafin kolley waa dhaaftay hadda tan bishii disembre ee, waa waa dhammaatee in aan at least la gaarin dhammaadka janawari ugu dambayntii xalku muxuu yahay sideese ku dhici karaan doorasho la isku raacsan yahay dalkan uga dhici kartaa iyadoo weliba wakhtiga la beeqaaminayo aan ku bilaabo cabdiraxmaan xuseen cadow Eh, bismillahi raxmaan raxiim aada u mahadsan tahay eh, xasan kaafi ani waxay la tahay eh, xalku waa cad yahay Eh, xalku waxa weeye een, waa dalka doorasho inay ka dhacdo deg dega wey taasoo badbaado u ah ummadda soomaaliyeed taasoo badbaado u ah abaaraha iyo wax ka qabashadooda taasoo badbaado u ah in dagaal sokay uusan dhicin yaa xalku gacanta ugu jiraa alla ka soke wuxuu gacanta ugu jiraa madaxda dalka oo madaxweynayaasha dowlad goboleedku gacanta ugu jiraa ra-iisul wasaarahu gacanta ugu jiraa eh, madaxweyne cabdulahi maxamed farmaajo wakhtigiisu dhammaaday ayaa xalku gacanta ugu jiraa waxa weeye madaxda waxaa looga baahan yahay eh, marka hadda isku yimaadeen inaysan kala tegin ilaa la helo cidda een, eh, wixii lagu heshiiyey caqabad ku ah iyo wixii qaban lahaa Een, aniga waxaan islahay xalku halkaasuu ku jiraa xalku muxuu yahay ogaas cabdulaahi Ee, xalku wuxuu ku iman karaa oo keliya laba qodob kow in la helo bareshar caalami ah oo nimankan hogaamiyaasha ah oo maamul goboleedada waa inay helaan in la saaro la saaro bareshar labo in loo helo dhaqaale caqabada labaad waa dhaqaale in dhaqaale loo helo oo la yidhahdo dhaqaalaha qaata jadwalka maalintaasa bilaabaysaan maalintaasaan dhamaynaysaan labadaas arrimood baan anigu u arkaa in wax lagu xallin karo iyo iyadoo daacad laga noqdo daacad in laga noqdo in doorashadu ay qabsanto intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka mid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed cabdiraxmaan xuseen cadow oo ah siyaasi si dhow ula socda arrimaha doorashooyinka doctor cabdicasiis nuur caabi oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo ugaas cabdulaahi maxamed nuur oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamankii sideedaad ee soomaaliya tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
xasan kaafi qoyste ayaana soo jeedinayay faaqidaada toddobaadka habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay urur goboleedka igaad iyo dowladda soomaaliya ayaa shalayto magaalada muqdisho waxa ay ka fureen xarun lagu sameeyo cilmi baaris la xiriirta la dagaalanka isbeddelka cimilada dowladda soomaaliya ayaa waxaa dhinaca kale ay sheegtay in si adag ay ula dagaalamayso dhoofinta dhuxusha iyo jaridda dhirta wariyaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle muqdisho ayaa wuxuu wareystay wasiir ku-xigeenka beeraha soomaaliya xaamud cali xasan waxaana uu ugu horreyn weydiiyey sida ay tallaabadani isaga kaashanayaan igad iyo soomaaliya waxaa waayo badan oo burburkiina soo martay xaarfun badan oo dhirta soomaaliya lagu sameeyo oo kaymihii soomaaliya la xaafiyey waxaana ugu badnaa ee in dhuxul dibadda loo dhoofiyo taa waxaa laga soo saaray dowladda federaalka ee xukuumadda federaalka in sharciyo badan laga soo saaro xitaa qaraar baa laga soo saaray jabciyada qurumaha ka dhexaysa laga mamnuucayo in adduunyada loo dhoofiyo dhuxusha soomaaliya dhuxushii labadaa sharci markii laga soo saaray labada sannadood ee ugu dambaysa ama dhowrkan sannadood sharciyo adag laga soo saaray waa la joojiyey sida waxaan ka haynaa in kismaayo oo ugu badnayd meesha laga dhoofiyo dhowrkan sannadooda dambe aan laga dhoofin si aad loo ilaaliyo meelo badan oo laga dhoofin jirayna laga mamnuucay in dekedaha soomaaliya ay ka baxaan dhuxul la dhoofinayo waxaa og tahay duurjoogtii oo dhan iyo inay kaamihii ay yaraadeen duurjoogtii oo badneed ay ka guurteen taasoo sababa dhirta la goynayo iyo xaalufinta dhirka marka in cimiladuna had iyo jeer isbedelka cimilada waxaa ugu wacan daadadka iyo fatahaadaha iyo abaarahan soo socdo in dhirtii iyo kaymihii afrika oo dhan iyo soomaaliya sideeda khasuusatan waa aada loo jooray muddadii maaragtay aan ku jirnay dowlad la-aanta dhowaan kharaarintu warbay soo saartay ganacsato in la soo xoro oo dhuxul dhoofinayay haddii la joojiyey dhuxushan xaggee ka timid waxa weeyaan kulleyba sharciga dhul iska ballaadhan soomaaliya weeyaan wakhtigan mar walba cid sharciga jebisa lama waayo laakiin sharciyaa laga soo saaray adag adag dadkaa haddii la soo qabto qof dhuxul dhoofinaya amba goynaya amba xaalufinaya ilaa somalilan ilaa koonfurta ilaa meel walba waxa weeyaan aad iyo aad baa iminka looga shaqeeya sidii horena aad bay loo dhaantaa xukuumad walba amba gobol walba sharciyadiisu ka soo saartay si loo ciqaabo dadkaa maaragtay dhoofinaya amba goynaya dhirta aadna waa looga dignoon yahay haddaanu soo noqonno hay-addan waxa aan aad iyo aad uga mahadnaqaynaa inay hay-adda igaad ay nala soo degto waxa weeyaan hay-adaha dhiftaa ee maaragtay iminka ku soo noqday inay wasaaradaha dhexdooda ka shaqeeyaan waxayna aad iyo aad noogala mid tahay in si dhow aan ugala shaqaynayno oo inoo soo degtay xaggii diyaarad loo raaci jiray shirarka dibadda lagu qaban jiray haddii wax howla la qabanaya dad la diri jiray in aan closely aan u soo dhowaanno oon agteeda u joogno oo wax shaqo fiican oo igaadoo nala joogta waxaana hore waxaana taasna ugu wacan in amnigiina soo wanaagsanaanayo howlihii horumarinta iyo developmentkiina aad loo horumarinayo wasaaraduhu ay ka shaqaynayaan aad baan ugu faraxsannahay inaan hoosgaranno amba aan soo magangelinno amba ay nala soo degaan hay-ad igaad ka mida
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa wasiir ku-xigeenka beeraha soomaaliya xaamud cali xasan oo u warramayay wariyeen cabdiqaadir maxamed cabdulle markana aan ku nasanno codkii farxiyo fiska idaacadani dhegaystayaal ah caawayo dunidana waa naga intaas intaan mar kale kulmi doonno waa ibraahim xasan daandurayo indile sidaa iyo nabadgelyo